waxan waa soo waxan waa soo jeedin soo jeedintaasna waxaa lagu sharciyeyn karaa waxa wax sharciyeeya ma aha guddiga hadda fadhiistay ma aha xaqna uma laha sharciyadna uma laha inay wax noo sharciyeeyaan waxaa sharciyeynta iskale baarlamaanka iskale marka soo jeedintoodii wey soo jeedintoodina waxay ku salaysan tahay rabitaankooda dadka meesha rab fadhiyey rabitaankooday ku salaysan tahay kuma salaysna maslaxad soomaaliyeed iyo maslaxad qaran midna kuma salaysna maadaama ayna maslaxad soomaaliyeed iyo maslaxad qaran ka tarjumaynin shacabkii soomaaliyana loo diiday in uu maaragtay asagu codkiisa bixiyo oo dhowr qof oo meel isku xirta ay mid kasta intay gorgortameen nin kasta siduu u kontarooli lahaa wuxuu rabo siduu asagu kusoo bixi lahaa u kontarooli lahaa go-aankaasay soo jeediyeen hadda marka waxaa laga rabaa mas-uuliyadda waxay saaran tahay hadda baarlamaanka soomaaliyeed in wixii maslaxad ummad soomaaliyeed ku jirtan inuu aqbalo wixii maslaxad ayna ku jirin oo dad ay ku danaysan hayaanna in uu maaragtay ka diido maslaxadda lagu danaysanayo waxaa ka mid a waxyaaba aan isqaban isqabanayn baa jira four point five baa lagu heshiiyey yacni micnaheedu waxaa waa qabaa'il inuu wax lagu doorto haddana xaggey ka soo geliyeen waa inuu la geeyaa gobollada waa in la geeyaa xaggey ka soo geli oo xaggee ka soo geli waa in uu markii ay qabiilkii wax doortaan oo ugaaskiisii uu saxiixo oo guddigii farsamada ayaku soo xuleen ay saxiixaan haddana ha loo geeyo waxaa waxaas waxaa la rabaa in maaragtay dad la xushaa la rabaa